In ka badan laba boqol oo qof oo qaba baahiyaha gaarka ah ee ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa loo qaybiyay baaskiilada loogu talagalay cabbiraha ay ku socdaan dadka camulayaasha ah waxaana deeqdan iyo hirgelinteeda ka qayb qaatay wasiirka wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay-adaha ka howlgala dalka dadkan loogu deeqay deeqdan ayaa ah kuwa baahiyo kala duwan u qabay tanina waxay fursad muhiim ah ka qaadanaysaa in ay bulshada la dhex noolaadaan maadaama caawiyaan dadka ehladooda ah qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa u mahad celiyey walaalahaas soo gaarsiiyey iyo weliba hay-adaha garabsiiyey anku mahadnagaan wasiiradda anku mahadnagaan antina hanin marsi o dhagaya mahadwinya anku nagaan ilankii sheeniba indo'ayaan la eediyeedla indo'aya masi magan qalduule ahaana maykada
wasaaradda hadda rogram ah alxamdulilah alshukrulilah hor badananane gacan qowadi haddana haddii ilaahay raalle ka dhaka walaynana siiyo haddana alxamdulilah alshukrulilah raana mahad i shukri unku nagaana walaalka walhalni la tawi oo una ogeeka unoka dareerana haddana gaarina sii oo haddana gacmahan haddana niwadoyna ningriyohoy ilaahay anka mahadina anka shukriina wasaaradda gacan dheera anka mahadiina ilaahay guuliga anka mahadiina haddana saasa arfaadna wal khayr qaba ilaahaysi walaalayaal eed eedaan mahadsantiin alxamdulilah oo dad oo arday baahada gaarka qabo oo salaan biyayo waana laan qulaw alxamdulilah arday marmaya lama mae laakiin wasaaradda dabaroogda eedeeda arday maasanta marka koowaad maanta ku salaamay wasiiradda haweenka iyo arday wasiir ku-higeenka gudoomiye ku-higeenka gobolka tiimka ku socdo yuanka marka dhammaantiin iyo saxaafadda iyo qof kasta meelaha u qiib galay salaamantiin salaamu alaykum wamatullahi barakaatu salaanka dibgee ka meelamaynaysa kooy dadkii ka nool ay degmada baydhabo oo baahiyaha gaarka ee qobay qalab liinshaani oo laka aawiyaw ani meelin laka daahifuru dadkana gacanta laku saaruyaanisakooy marka koowaad mayntaan ku mahadnaqaana dalle dihaa dhiibti boqor salmaan iyo un un d b lahaa mari aan mahadnaqaana baydhabo degmada baydhabo si isan la socotaan dadka ka nool oo baahiyaha gaarka goob eed iyo eed aan tara badan yihiin may codsadaana ani oo lahaa kordhiyo arrintan ugu dambeynna wasiirka wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya shamse ayaa ku dheeraatay in mar walbaba la caabiyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah maantayto waxaan aad ugu faraxsannahay in dadkii naafada ahaa ee ku noolaa degmada tan baydhabo aan gaarsiinno qalabkii naafada oo isugu jiro qaybo kala duwan wiiljarradii bahladii kaleoo garbaha lagu soconaayey oo dadka naafada ay isticmaalayeen ulihii indhoolayaasha qaybahaas kala duwan maanta inaan dadka naafada aan gaarsiinno sharaf ayay noo tahay marka hore waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala mar labaad waxaan u mahad celinayaa kingi salmaan oo deeqdaanna soo gaarsiiyey oo una soo igmaday inay u qaabilsan u soo igmaday inay u fuliso u n d b mahad ha idinka gaartaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa idinkaga mahad celinayaa midda kale deegaanada koonfur galbeed waxaa ku nool dad badan oo naafo ah waa ku faraxsannahay qalabkan aadna soo gaarsiiseen ilaaha idinkiisa ayadoo nin jeclaysi aan lagu qaybinayn waxaan rajaynaynaa in dadkii naafada ahaayoo ku noolaa degmadan baydhabo loo cadaalad sameeyoo la gaarsiiyo ilaa iyo shan boqol oo agab ahaana la soo gaarsiiyey kinga salmaan waa ku mahadsan tahay iyo u n d b ba waxaan kaloo codsanaynaa oo idinka rajaynaynaa deegaanada koonfur galbeed saddexda gobol waxaa ku nool dad badan oo sidaanoo kale ahoo sida degmada baydhabo kale oo wada naafo ah gacantiinna inay soo gaarto oo deeqdaan oo kale aadna soo gaarsiisaanna waa codsanaynaa dhammaan waxaan u mahad celinayaa dadkii hawshaan nala garab galay oo nala fuliyey maanta deeqdan ayaa ku soo aadaysaa xili baahi badan ay u qabeen dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay